barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan somaali v o a com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimce koob iyo labaatanka bisha julaay sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona ibraahim xasan daandure iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sugaalka dhaqanka oo maanta aynu ku eegayno dhaqankii soomaalida reer guraaga iyo xoolo dhaqatada iyo xiriirka ka dhexayn jiray xayawaanka duqaaga libaaxuu weyn yahay ilaa iyo uu yar yahay bisad ugaadha oo u weyn yahay maroodigu bakayluhuna uu yar yahay baa jira gurguurakada diinku u weyn yahay waxa gurguurta maskii abeesada iyo waxaasi hangaraar cuna ay ku jiraan baallayda waxaa la yidhaha ama waxan duula oo gorgorku u weyn yahay cayayaanka oo ayuxu u weyn yahay kaneecada injirta tagfida waxyaabahaasoo dhan ay ku jiraan
sidoo kale xubintii ciyaara ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg degaa loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xiraaleh ee gobolka galgaduud oo ay dad badan ku dhinteen dagaalkan oo dhexeeya ciidamo ka tirsan ururka ahlusunna iyo dadka deegaanka ayaa waxaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen toban qofoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu joojinayo colaadan waxaanu intaasi raaciyey in deegaanadaasi loo dirayo guddi soo baadha sababta dagaalkaasi keentay iyo weliba dhibaatada ka dhalatay maamulka galmudug ayaa dagaalkan ku eedeeyey inay ka dambeeyaan ururka ahlusunna waljamaaca ee ka taliya dhuusamareeb
booliiska israa'iil ayaa ka hor istaagay oo u diiday ragga muslimiinta ee da-deedu ay ka yartahay konton sano inay gudaha u galaan qudus si markaasi ay ugu dukadaan salaada jimcaha saraakiil ayaa waxay sheegeen in la filayo in banaanbaxyo ay ka dhacaan magaalada qadiimiga ah kadib markii booliiska israa'iil halkaasi ay ku rakibeen qalab loo adeegsado xagga ilaalinta ammaanka kadib markii niman caraba oo hubaysan ay dileen laba ka tirsanaa saraakiisha booliiska israa'iil afhayeen oo hadlay booliiska israa'iil miki rosefield ayaa sheegay in ciidan lagu xoojiyey gudaha iyo hareeraha magaalada
duhurnimo cano wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal iyo weliba jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo laanta af soomaaliga ee v o a haatana sidai caadadaba aynoo ahayda maanta oo kale ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaana toddobaadkan noo soo diyaarisay wariyaha v o a da sagaal siciid faarax
dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa xidhiirka ka dhexeeya dhaqanka soomaalida iyo xayawaanka waxaana igala qaybgelaya cilmi muuse axmed oo ah macalin iyo qoraa soomaaliyeed wax badanna ka qoray qaybaha kala duwan ee xoolaha dabjoogta iyo xayawaanka kale ee duurjoogta ah dhowr iyo sagaashankii laba iyo sagaashankii meelahaasaan bilaabay waxaan igu kalifay runtii waxaan arkay dhallinyartii oo magaranaysa afkoodii bedelan yahay durba markaa xagga soomaaliyaan joogay oo dee waxaan arkay dadkii dawlad habaysaana jirin afkoodii habaysaa jirin dhaqankoodii habaysaa jirin sidaa awgeed waxay noqotay inaan ka fikiro bal inaan isku daya oon hagaajiyo okay bogaagtii haddaba waan waxaan sameeyey markaa waxaan ka bilaabay bal maadaama anigu nin baadiye ku dhashay aan ahay oo iyaan ahaa oo reer baadiye ahaan jir oo ari jir geel jir waxaaboo dhan soo maray bal inaan ka bilaabo xagga xayawaanka iyo ninka soomaaliyeed habdhaqankii wuu la dhaqmi jiray buuggaana waxaan u bixiyey maan garasho maan garasho macnaha waxa weeyaan maan garasho buugga la ydhaahdii waa laba boqol iyo afartameeyo beij iyuu ku dhow yahay wuu badan yahay runtii waxaa ku qoran toddoba noole oo xayawaanka meesinka ama moorada laydhaha dadka la nool murti wixii aan ka helay ay lahaayeen ayaan markaa ku soo wariyey buuggaa hore oo ahaa ugu horreeyo geelu loodu ku xigto iduhu riyuhu ku xigaan iduhu ku xigaan farduhu ku xigaan dameeruhu ku xigaan baqluhu ku xigaan habcaynkaas ayaanu sameeyey buugaagta aan qoray dhammaantood waxaan ku soo ururiyey ninkii soomaaliyeed uunbaan ku dabaqay kama wax ka hooseeya ma
marka toddobadan aad sheegtay xaywaan waa toddobada haddaynu nahay soomaali noo ah muhiimka ee aanu dhaqanno ee aanu ku noolnahay kuwa kale ee duurjoogto kale wax ma ka qorta iyaga iyo waxyaabahaan lahayn iyo taa ilnana loola toddoba nooca dugaagga oo isaguna waxaan ka helo libaaxu u weyn yahay ilaa iyo uu yar yahay bisada waa nooc dugaagga ka mid a inkastay nala nooshay haddana bisado badan oo noocyo badan oo baadiyaha ku nool baa jira taa dugaaggana waan qoray ugaadhiiba haddana iyaduna qayb gooniya ah ugaadha oo u weyn yahay maroodigu bakayluhuna u yaryahay baa jira waxaa kaloo jira gurguuratada oo diinku u weyn yahay waxa gurguurta maskii abeesadii iyo waxaasi hangaraar cun ay ku jiraan waxaa kaloo jirta baaleyda waxa laydhaha ama waxan duula oo gorgorku u weyn yahay shimbiraha noocyadooda kala duwanna ay u yaryar yihiin sida digaaga oo kale ay ku jiraan gorayadu ay ku jirto waxaa kaloo jirta oo u dambeeya tobiga u dambeeya ama cinwaanka u dambeeya waxa weyan cayayaanka oo ayuxu u weyn yahay kaneecada injirta tagfida waxyaabahaasoo dhan ay ku jiraan oo mid walba aan qaybtiisa iyo wixii murti ku soo aroortay mid walba goonidiisa uga qoray waa tahay markay noqoto dhinaca gaadiidka oo kale geela waanu aragnay weli waanu leenahay waan raranaa dameerahoo kale way jiraan soomaalida dhaqankeedii hore iyo fardaha xiriir nooceyaa ka dhexeeyey horta dee faraskiiyo dameerkuba waxaan gaadiidka keliya reer ku leeyahay dameerku wuxuu ahaa gaadiidka reerka u adeega urquunka jalka la odhan jiray oo waa lagu arooran jiray oo tii dumarku dee ayuu heesi jireen ku arooran jireenay gaadeeriyo gaadeeriyo gaadeeriyo gaagaab gaadeeriyo guradaada galxareeda laga helay gaadeeriyo geelaa jilbiibsanaye jooglagu rartaydiibay ku soo gooyeen farduhu iyo ku waxay ahaayeen mar xaragay ahaayeen oo dee waa lagu xaragoon jiray oo fardafuulku ku xaragoon jiray marna gaadiid dagaal bay ahaayeen marna gaadiid socdaal bay ahaayeen oo dee marka qofku meel fog tegayo waxau fuulaa waxay ahayd faraska dagaal hadduu jiro ama xoolo laga dhaco ama dagaalba la galayana dee gaadiidka keliya jiraay ee wuxuu ahaa dee lagu qaato sawaariikhda sida dee iminka sawaariikhda waxaa la ydhaha dee berigaa waran iyo gaashaan baa jirayy eebi iyo murjis baa jirayy waxaasoo dhan waxaa lagu qaadan jiray fardaha sidaa awgeed farasku wuxuu ahaa xubin aada u muhiima ayuu ka ahaa noloshii hore aadamaha ilaa iminkana ka yahay runtii xiliyadii hore soomaalidu ma lahayd meelo lagu xanaaneeyo xayawaanaadka may horta sida badan meel xayawaanka lagu kaydiye ma jiraynin oo dee beryii hore intaynaan dawlad ahayn ma jirayn markii dambe dawladduna dee wax kalun bay ku mashquulahayd meelo waaweyn oo lagu xanaaneeye ma samayn laakiin dhul seero oo loo gooyaa jiray xagga koonfurta oo kale hargeyso oo kale meel yaroo lagu xanaaneeyo dadku ku daawadaa jirayey libaaxa iyo waxaa laakiin ma jiray sida badan shabeelku horta waxa weeye soomaalidu sideedaba ama aadamuhu dadka bani aadamkii waxa u adeega iyo waxa cuna ee ka adagayn ka yaabaan waxay ka yaabaan bay kula magac baxaan sidaa waxaa lagu odhanaya cali libaax iyo cumar cumar shabeel iyo shabeelku waa khatar dadka u laayaa googeed buu fuulaayo kaaga soo boodaayo qoortaa unbuu hortaba jebiya libaaxuna waa sidaasoo kale dadka isaguna waa dadil qofka doqonkaana waxay idhaahdaan waa cali awr iyo cumar orgi iyo waxaasa ydha waa wixii la cunayay moogtahay dadka uuba ku noolaaba iyo ku caayayaan sida badan dadka wixii dadka cunaya ee laynayeyna way isku ammaanayaan oo libaax shabeel harimcad waxaasa yidhahda marka waxaa ficnaan lahayd in laysku ammaano awrkii iyo ratii lays yidhaahdo rati hayini orgi iyo kuwaasaa malaha ammaan kuwaasaa faa'iido nooleh laakiin libaax iyo waxyaabahan kale nafteenay ku yihiin halis soomaalida wax u gaaraan dee ma waaba inakun xataa maaha sida xaafid alasad oo kale iyo dee baadiga suuriya garanaya ninka haysta dee libaax weyn carabta oo kale cumar cusfuur oo kale iyo wuxuu la baxay shimbirbo waxaan adduunkan ka siman oo dadka bani aadamku wixii dila ee ka adag ayuu isku sheegaa waxa kale u adeegana wax coon u yaqaanaayo runtii aanan magaraysa faa'iido u lahayn marka gu- guud ahaan buugaagta daabacday waa imse xabo buugaagtan daabacay waa saddex xabadood laakiin sideed buug baan sameeyey oo dee dhaqaal ahaan baan weli haddaa u kari laahay oo waxaan dee anugu dhaqaala wuxuu dhaqaala wax laga hela maaha laakiin de waxa weeyaan kolba markaan mid daabacaba ee runtii intaan bixinayaa badan si uu dhaqankani ugu hadho dadka dhallinyarta ah dhagaadkiyo loodhigiyo udubkee dolay dhaqankeenu yuu dhumine dhagaadkiyo loodhigiyo udubkee dolay dhaqankeenu yuu dhumine
guud ahaan barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanku toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti iigu ahaa cilmi muuse axmed waxaana idinla socodsiinaysay anigoo asagal siciid faaraxtan iyo intaynu mar dambe haddii allaydma dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a ee washington haatanna aan idin soo qabanno codkii cayduruus haliyey iyo farxiyo fiska
gaacal qof u dhahaawacay arabtiyo habeenkii urta dhamba ahaan rabin yar malaayo wahaani gaacal qof u dhahaawacay arabtiyo habeenkii urta dhamba ahaan rabin yar malaayo wahaani nin dabcaan shaqaalayo ruuxiyo lafu dhex maray dhiigiyo waduu dhex tegay dhawaaqaya maqalkuna aduunbay ku dhowraa indhabxaa shaqaalayo ruuxiyo lafuu dhex maray dhiigiyo waduu dhex tegay dhawaaqaya maqalkuna aduunbay ku dhowraa deemalay madheelaada meeshi way macahanteeye daydakeecaanodhahaansa adamiyo dhaba kugu siiye daydakeecaanodhahaansa adamiyo dhaba kugu siiye daymalay madheelaada meeshi way macahanteeye Thank
aragaaga dhahuurto indhakuugu hayso dhawaqa habaanan maqal waxaan hayaaba dhaafo adunkan dhagaysta aragaaga dhahuurto indhakuugu hayso dhawaqa habaanan maqal waxaan hayaaba dhaafo adunkan dhagaysta Thank you.
kaba tiibsan bahaato dhexdu ay u yaharto duunigiiba ahaan cunin duntuba ka xidhanto kaba dhiibsan bahaato dhexdu ay u yahaarto dunigiiba ahaan cunin duntu ay ka xaydhanto kaba kula dhigmay hiisana dhulkaba ma joogto dhool dhool cadayiintana qurux buu dhammaystira idhex qaadanaho idin kaba kula dhigmay hiisana dhulkaba ma joogto dhool dhool cadayiintana qurux buu dhammaystira idhex qaadanaho idin malay madhela yeshuway maahante aylake aano dhanaansa qalamiyo dhabta kugu siiye aylake aano dhanaansa qalamiyo dhabta kugu siiye malay madhela yeshuway maahante aylake aano dhanaansa qalamiyo dhabta kugu siiye aylake aano dhanaansa qalamiyo dhabta kugu siiye
Isku soo dhawaasha, mukashada isgaabsiga, ubax la isku dhiiba, kalgacaylku ku dhisma. Isku soo dhawaasha, mukashada isgaabsiga, ubax la isku dhiiba, kalgacaylku ku dhisma. Dhibix roob daahiisa, darkayga qohiiso, daaxan haygu dahaynine. gabar dhul marahiisana durwaaga cunaaye dibix roob daahiisa dharka iga qohiiso daaxan haygu tahaynine gabar dhul marahiisana durwaaga cunaaye namumaysladheela deeshuway macaante dhaydagelaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye namumaysadheela deeshuway macaante dhaydagelaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelaanow dhanaansan dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelaanow dhanaansan dhadhamiyo dhabka kugu siiye cabduruus haliyey iyo farxiyo fiska ayaa wadajir heestaas ugu luqeynaya halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyada ah ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington haatanna ha ku soo dhowaada ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horayno tababaraha naadiga kubadda cagta liverpool garden club ayaa waxa uu sheegay inaysan iibin doonin ciyaaryahan philip cotinho oo naadiga barcelona ay si weyn u doondoonayso ciyaaryahankaas oo markii hore barcelona ay ku doonaysay lacag gaaraya siddeetan milyan oo lacagta ganiga starliinka iyo waxa uu club sheegay in naadiga aysan iibinaynin ciyaaryahankaas islamar ahaantaasina naadigu aysan ahayn naadi iibisa ciyaaryahanada naadiga katalanka ayaa cotino u aragtaa in uu beddel u noqon karayo ciyaaryahanka sii duqoobiya adrias iniesta ee wakhti fara badan oo wanaagsan kula qaatay naadiga dhigada camnow stadium kulankii ugu horreeyey ee derbiya labada manchester ayaa waxa uu ka dhacay meel ka baxsan ingiriiska xilli ciyaareedkan oo ay labada kooxood isku diyaarinayaan horyaalka waddanka ingiriiska waxaana laba gool waxba ku adkaaday naadiga kubadda cagta manchester united xidheenada romelo lukaku iyo marcos rashford ayaa labada gool u dheliyey naadiga uu hogaamiye jose morinho iyagoo ka adkaaday ciyaaryahanada naadiga beb gardiola kulanka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada houston ee gobolka texas ee waddankan maraykanka mid ka mida goolasha laga dheliyay naadiga manchester city oo uu dheliyay ciyaaryahan romelo lukaku waxaa lahaa qalab golwadaha naadiga kubadda cagta manchester city ee dhowaan ay soo iibsadeen naadiga roomana waxaa loo sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn inay iibsadaan ciyaaryahanka riyaad mahraaz oo naadiga leicester city garabka uga ciyaara sida uu xaqiijiyey tababaraha naadiga kubadda cagta ee leicester city craig shakespeare lixlabaatan jirkan ayaa ku soo biray naadiga faksiska sannadkii laba kun afar iyo toban waxaana bishii may uu ku dhawaaqay inuu jeclaan lahaa inuu naadigu ka tago kadib markii kooxo waaweyn oo yurub ahi ay si weyn ciyaaryahankaas u doondoonayeen hayeeshee shakespeare waxa uu sheegay in si anshaxiyo ku jirto inay u diideen dalabka naadiga rooma uga yimid ciyaaryahankaasi riyaad mahreen naadiga monaco waxa ay dalbanaysaa boqol iyo sagaashan milyan oo ganiga starliinkaahi naadiga monaco ee waddanka faransiiskana waxay dalbanaysaa milyan oo yuuro haddii naadiga kubadda cagta real madrid ay doonayso inay la soo saxiixto ciyaaryahanka da'da yar ee embabe iyadoo durbaba in ka badan boqol milyan oo yuuro ay ku ridatay akawnkeeda kadib markii ay iska iibisay ciyaaryahanada bernando silva timeo bakayoko iyo valera germian ayaa naadiga monaco waxa ay ka daashay markan inay iska iibiso ciyaaryahannadeeda xiddigaha ah waxaase hadda ay doonaysaa in ay joojiso ciyaaryahankaasi kailian imbabe oo kooxo waaweyn oo yurub ay si weyn u doondoonayaan waxaana ay madaxiisa duldhigtay adduun lacageed oo gaaraya milyan oo yuro naadiga real madrid ayaa ka mid a naadiyada ugu horreeya ee ciyaaryahankaasi sida weyn u doondoonaya sida uu qora wargeeska maarka barcelona ugu dambeyn waxa iyaduna ay aamintay in naymar uu naadiga kubadda cagta barcelona uu ka tegi karayo wararka lasla dhex maraya naadiga b s g ciyaaryahankaasi ay doonayso ayaa koodii hore naadiga barcelona waxay ku tilmaamtay kuwo kuturkuteena oon waxba ka jirin ha yeeshee markii aa naadigu u xaqiiqsatay in wararkaasi ay yihiin kuga soo baxaya oo saxa ayaa naadiga kubadda cagta barcelona waxaa hadda ay aamintay in ciyaaryahankaasi ay suuragal tahay in naadiga barcelona uu ka tago kadib markii naadiga b s g ee waddanka faransiiska ka dhisan ay sheegtay in ay nasakhayso qadaraaska ciyaaryahanka waddanka brazil u dhashay ee la gaaraya milyan oo yuro haddii naadigaasi uu ka soo tegayo naadiga kubadda cagta inter milan waxay doonaysaa sidii ay u soo saxiixan lahayd ciyaaryahanada patrick sheeg iyo kaita balde naadiga nerazuri ayaa muddo ka aamusnayd suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaase agaasimaha dhinaca farsamada u qaabilsan walter sabatino sheegay in ay labadaasi ciyaartooy ay diiradda saarayaan hadda kadib muddo ay markaasi suuqa ka maqnaayeen dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas aynoo joogto
jimaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad weli nagala socotaan waa washington cabdixakiim balmid iyo laba hadba intuu wakhtiga noo saamaxo xusuusi dhegeystayaashana wararkii ugu doorka roonaa aad baad umaaqsantay ibraahim madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud oo ay dad badan ku dhinteen dagaalkan oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan ururka alusunaya iyo weliba dadka deegaanka ayaa waxaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen toban qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu joojinayo colaadan waxaanu intaasi raaciyay in deegaanadaasi loo dirayo guddi soo baadha sababta keentay dagaalkaasi iyo weliba dhibaatada ka dhalatay maamulka galmudug ayaa dagaalkan ku eedeeyey inay ka dambeeyaan ururka ahlusunna wal-jamaaca ee ka taliya dhuusamareeb dhanka kalena booliska israa'iil ayaa ka hor istaagay ragga muslimiinta ah ee da-doodu ay ka yar tahay kontonka sano inay galaan quduska laysu haysto islamarkaana ay salaada jimcaha ku tukadaan saraakiil ayaa sheegay in la filayo in banaanbaxyo ay ka dhacaan magaalada qadiimiga kadib markii booliiska israa'el ay halkaasi ay ku rakibeen qalabka ammaanka lagu ilaaliya kadib markii niman carab ah oo hubaysan ay dileen laba ka tirsan saraakiisha booliska ee israa'el afhayeen u hadlay booliska israa'el miki rafael ayaa sheegay in ciidan lagu xoojinayo gudaha iyo weliba hareeraha magaalada aada iyo aad aad umahadsantahay sharw haasana aan ku noqono dhankii music iyo heesaha ku soo dhowaada legleg iyo fanaanada xabiiba xasan tuuxu
waa hagaaga cakuye cakuye waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi ay nagu luuqaynaysay fanaanada xabiiba xasan tuuxow ee liglig waxaana gebagabo u tahay idaacaddayada duhurnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo ay si wada jira maanta idinku daadihinayeen ibraahim xasan daandure iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tun idaacaddan idaacadda xigta isugu ima doonna afarta galabnimo waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo